inkastoo hadda horumar la gaaray oo gaas iyo stiimar iyo dhuxusha iyo qoryahaba la isticmaalahayo ha ahaatee anaga maamul goboleed ahaan gaaris waxaan baasmarinay an executive order oo gabanaha uu baasmariyay idaarad ahaana ay dhaqangelisay in dhirta kale la isticmaalin oo geedka madeengeyga la dhahaa si aan ku kontaroolno ama aan u nidaamino inkan asaga ah loo isticmaalo dhuxusha geedaha iyo qoryahaba si dhirtanada kale ay noogu badbaado iyadoo hadda haddana ay fooda nagu hayso oo cirbin aada ay nagu hayso cimilada isbedelahayso mar hataa dowladda waxay qaaday hadda wacyigelin aad baa ka socota labada idaaradoo isla shaqeynhaya kuwa tamarta ah sidii dhirta lagu badbaadin lahaa oo loo isticmaali lahaa waxyaalaha kale oo tamarta dhaliyo oo cuntooyinka lagu karsado ama wixii dab u baahan oo dhirta loo isticmaali lahaa sida qoryaha ama dhuxusha ah
wasiir habboon duurjoogta ugaarsigeedu waa qeyb ka mid ah xaaluufinta deegaanka maxaa la gudboon soomaalida degan waqooyi bari ee kenya inay sameeyaan si deegaankooda ay u ilaashadaan oo dhulkooda uusan u xaaluufin
horta dhirta horta ugaarta aada baa loo dhammeynhayaa khaasatan dhinaca qaxootiyada xiga ayadoo loo isticmaalayaa hilib ahaan oo qaar hataa ay gudbahayaan xuduudka wadanka taas horta waa nasiib darro aada u weyn maamul goboleed haddaan nahay sababtoy tahay xaalufintay ka mid tahay ugaarta qeyb bay ka tahay dhirta waxyaalo badan oo iida keento hataa dhirta qaar oo dabiici ka ahayd dhulkeena ay sabab ayga u ahaayeen inay wadanka ka cararaan waxyaalaha kusababahayo waxaa iyadoo la ugaarsanhayo bulshadeena qaar ma fahansana inay ugaarta hanti tahay oo gobolka asaga hanti u tahay oo nin kasta oo deegaan ah ay waajib ka saaran tahay dowladda afarta afarta gees oo gobolka ma gaari karto sababtoy tahay uu baaxad weyn yahay waa afartan kun oo kilomitr square marka wadan aada u yar ma ahan marka bulshadeenana waxaan dhihi lahayn ugaarta waa hanti aan ka wada qeyb qaadana inaan badbaadino ugaarteena dadka waqooyi barin degan waxaa la sheegaa inta badan inay xoolo dhaqata yihiin sooma habboona inay markaan u leexdaan waxbeerashada oo xoolo dhaqashada ay ka maarmaan si deegaankooda ay u daryeelaan laba shayba wayna haysaa inkastoo hadda dadkeena ay dadaalayaan inay beere abuurtaan ay isku dayihayaan waxyaalo badan baa ka horeeya inay beerta la abuurto dhaqan ahaan anaga xoolaan dhaqan jirnay beeraha inay dadka beertaan dadka webiga degan ma ogi dadka dhulka kale oo webiga lahayn degan ma fahansanaan dhulkooda in dhul beereed yahay tii labaad biyo ma lahan marka waxay u badan tahay judi badan in la saaro oo dhaqaalo la geliyo laakiin maxaa ka horeeya dadka in la wacyigeliyo oo la tuso in dhulkooda dhul beereed uu yahay meelaha ugu badan sidii iidaheed ayagoo xoolahoodii dhaqanaya beerahoodii ay tallaalan karaan oo dhulkii wax kasoo saaran karaan dhirtii dib u dhisi karaan inkastoo sidii hore aada loo dhaamo oo haddaad fiiriso mandheera hadaad fiiriso wajeer hadaad fiiriso gares meelo waxaa jirtaa weli uu marin laakiin weli beer laga beeranayo
ka maamul ahaan maxaa idinka idinkaga qorshaysan ugaarsiga duurjoogta iyo xaalufinta dhirta ee lagu hayo deegaanada waqooyi bari anaga maamul goboleed ahaan garis waxaa noo qorshaysan dad waxaa jirtaa la dhahay kazi mashinani oo loo qoray laga qoray tuulo walba oo maamul goboleedka garis ku yaasho marka kuwaas oo loogu talagalay inay dhirtina ilaaliyaan ugaartina ilaaliyaan dadkan ay ku wacyigeliyaan dhirta inay nin walba mas-uul ka yahay oo dhirteena sidii iidaheed ay noogu badbaado waxaa kaloo jirta gaarisa county waxaa loo baasmariyey sharciyo ku saabsan ka hortegista iyo lamacbilaadka isbedelka cimilada